bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi wsalam qaala almualifu raximahu llah uma in kaana almufradu manquusa xudifat yaauhu cinda aljamci wa yudamu maa qabla alwaawi wa yugsaru maa qabla alyaa waxaan kusoo dhex jirnay jamcu lmudakar assaalim waxaan soo sheegnay in laga dhiso ama calam ama sifo calamka shuruudihiisana waa soo qaadanay sifada shuruudaheedana waa soo qaadanay wuxuu ku leeyahay isimka mufradka ah ee la rabo in laga dhiso jamcu lmudakar assaalim hadduu yahay manquus sida qaadin iyo saacin iyo daacin oo kale soo manquus ma aha haddii aad rabto jamculmudakaru saalim inaad ka dhisto xudifat yaauhu cinda aljamci ya-diisa waa la jaraa marka la jamcina sida mufradkaba loo jaraayay daacin saacin ya-du isu sooma jarna jamcana waa la jaraa wa yudamu maa qabla alwaawi waawda horteedna waa la godaa waawde jamcu lmudakaru saalim markuu xaalatu rafcaha uu joogo waaw soo laguma rafciyo waawdaas xarafka ka horeeya waa inuu godan yahay ilan ayadaa munaasib u ah inkastoo markii mufradka u ahaa aysan godnayn laakiin limunaasabati lwaawi darteed waa in loo godo saacin cayntaas sooma hoos dhignaa haddii aada jamculmudakaru saalim aa ka dhigto oo xaalatu rafco jooga caynta waa godee saacuun baa leedahay daacin sooma hoos dhignaa waa godee daacuun baa leedahay qaadin qaaduun ya-duna sidii mufradka u go-oneed bay hadda u go-an tahay la soco marka qaaduun calaa wasni hee calaa wasni faacuun weli laamtii waa go-an tahay uma in kaana almufradu manquusan mufradku hadduu manquus yahay xudifat yaa-u ya-diisa waa la gooyaa cinda aljamci marka la rabo in la jamciyo oo jamcu mudakaru saalim laga dhigu ka wadaa wa yudamu maa qabla alwaawi waawda oo ah xarafkii lagu rafcinaayey waxa ka horeeya waa la godaa wayugsaru maa qabla alyaa-i ya-dana waxa ka horeeya waa lahoos dhiga lilmunaasaba munaasaba darteed lilmunaasaba marka waawdana oo u laabane ya-dana oo u laabane waawda xarafka ka horeeya maxaa loo godaa limunaasabati alwaawi ya-da xaraf ka horeeya maxaa loo hoos dhigaa limunaasabati alyaa-i haddii aan rabno qaadin inaan jamcu mudakaru saalim ka dhigno oo xaalatu nasbo jooga ama xaalatu jar jooga daadkaas sooma hoos dhignaa hoos dhigiisa faraha uga qaad awalba wuu ku hoos dhignaa sooma aha ya-dii iyo nuuntii xagga dambe ka raacay maxaa leedahay qaadiin daacin daaciin raamin raamiin saacin saaciin baa leedahay waana calaa wasnihee faaciin haddaba see looga dhigay asagoo sidiisa ah oo caynkiisa ah oo ya-diisu ay maqan tahay calaamaddii jamaca xagga dambe ka raacay ama waaw iyo nuun ha ahaadeen ama ya iyo nuun ha ahaadeen daacin ya-deeda sooma go-ona asagoo sidiisa waaw iyo nuun raaci daacuun dheh ama daaciin dheh xaalatu nasbahi xaalatu jarka waa furan tahay waxaa kaloo furan inaad asalkiisii u celido oo ya-diisii a usoo celido kadibna calaamadda jamaca xagga dambe aa ka raacsiido oo aad tidhaahdo daaciyuun xaalatu rafcaha daaciyiin nasbaha iyo jarka daaciyuun ya-diisii waan usoo celinay la soco marka daaciyuun waa calaa wasni faaciluun see marka ya-diisii lagu jaray waxaa leedahay culays baa wuxuu ka yimid ya-dan damadu ay saaran tahay oo kasrada ay ka horeydo fastudqilat idammatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasra see la yeelaa damadan waa la naqlinaa waxaana loo naqlinaa kasrada marka laga tuuro ka bacdi haa caynka yacni kasrada meesha saaran tahay soo caynka ma aha kasrada ka tuur iltiqaa saakinayn baa marka dhacaa iltiqaa saakinayntii uu ka dhex dhacaa waawdii oo markeedii hore noo raybneed iyo ya-dii oo aan ka tuurnay damadii aan ka tuurnay soo saas ma aha ya-da ayaan xadfaynaa sababta ya-da loo xadfaana waxa ay tahay damada ka horeyda munaasib uma aha ya-da marka la tuuro waxaa markaas kuu soo haree qaaduun iyo daacuun iyo saacuun saasay noqonayaan haddii laakiin uu xaalatu nasbaha ama xaalatu jarka uu joogo asalkiisa wuxuu noqonayaa daaciyiin markaa dama ma jirto daaciyiin cayntuna waa hoos dhigan tahay ya-duna waa hoos dhigan tahay ya kalena waa kasii dambeydaa meeshaas waxaa jira tawaali lamhaal xuruuf isleh oo israacday ama xarakaad isleh oo israacay xarakaadkaas oon ula jeedno kasro iyo ya iyo ya kale oo issii raacay culaysaa ku jira marka tawaali lamhaal see la yeelaa ya-da hore ya-dan reeban maahane tan hore waa in la iska tuuro marka kadibna waxaa kuu soo haraa daaciin saas daraaddeed mar kasta ya-da ama xaalatu rafcaha ama xaalatu nasbiha xaalatu jarka waa in la jaro ayadoo marka sideeda daacin iyo qaadin ahna waa lala xiriirin karaa asalkeedana waa loo celin karaa laakiin mar kasta waa inay ya-du go-do oo laamul kelimaha ah xaalatu rafcaha hadduu joogana waa-uda waxa ka horeeya waa inay godan tahay xaalatu nasbaha xaalatu jarka waxa ka horeeyana waa inuu hoos dhigan yahay lilmunaasaba naxwu saacuun iyo saaciin saacuun oo xaalatu rafco jooga iyo saaciin oo xaalatu nasba ama xaalatu jar jooga wain kaana maqsuuran hadduu maqsuur yahana hadda isagoo manquusaan soo marnay kii jamca laga dhisaayo wain kaana maqsuuran hadduu maqsuur yahay xudifat alifuhu aliftiisa waa la jaraa wa futixa maa qablaha waxa ayada ka horeeya waa la kordhigaa mutlaqan ayadoo aan la kala qaadin mutlaqan muxuu la jeedaa waxbaa kala qaadin lidalaalati cala alalifi almaxduufati ayadoo la tusin alifta maxduufada ah wuxuu ku leeyahay hadduu maqsuur noqdo aliftiisa waa la jara alifta waxaa ka horeyna waa kor dhigan yahay saddexda xaalaba mutlaqan marka wuxuu la jeedaa kala qaadin inuu xaalatu rafco joogo iyo xaalatu nasbaha iyo xaalatu jarka waxba ha kala saarin mutlaqan macnaheedu waa saas sawaun kaana fii xaalati rafci aw fii xaalati nasbi aw fii xaalati ljari waxba ha kala qaadin oo maxay u kor dhigan tahay alifta maxduufada inay tusido darteed bay u kor dhigan tahay xudifat alifu wafutixa maa qablaha lidalaalati cala alalifi lmaxduuf naxdu almustafauna wاlmustafayna mustafaa soo isim maqsuura ma aha isimkan maqsuurka waxaa la rabaa in laga dhigo jamcu mudakar saalim waa isim maqsuur ah see la yeelaa haddii uu yahay isim munawan ah aliftiisu way jaran tahay sax soo ma jarna waa jaran tahay mustafan fa-duna way kor dhigan tahay soo ma aha soo ma kor dhigna aliftiisina way xadfan tahay asagoo sidaas awawdii iyo nuuntii la xiriiri mustafawna dheh xaalatu rafcuu joogaa xaalatu nasbaha marka uu joogana mustafayna dheh waa markuu yahay munawanka aliftiis waa go-nayd laakiin hadduusan munawan ahayn almustafaa soo maaha asagoo sidiisa ah oo aliftiisa wata waawda iyo nuunta xagga dambe ka raacay kadibna iltiqaau saaknayn baa dhaca oo yuu ka dhex dhacaa waawda aawda ya-du alifta see la yeelaa alifta xarfu madin noqotay waa in alifta la iska tuuro aliftii sooma aadan jarin aliftaas xarafka ka horeeya oo fa-da muxuu xarakaysan yahay fatxadiisa u dhaaf marka faraha ka qaad lidalaalati calaa haadihi alif almaxduufa maxaa leedahay markaas almustafawna ee dhihi maysid almustafuuna maya almustafawna xaalatu rafcu joogaa xaalatu nasba xaalatu jarkana almustafaa soo maaha isagoo sidaasa ya-dii nuunta xagga dambe ka soo raaci iltiqaa saakinayn baa dhaca oo yuu ka dhex dhaca aliftan saakinada ah iyo ya-da saakinada see la yeelay aliftaa xarfumadin noqotay waa in la gooyo marka la gooyana fa-da xarakada saaran oo fatxada waa baaqi ahaane si ay u tusido aliftan maxduufada ah maxay noqonaya markaas almustafayna wain kaana hadduu yahay mufradkaasi maqsuuran hadduu yahay wain kaana ay hada almufradu mufradkan hadduu yahay maqsuuran xudifat alifu aliftiisa waa la jaraa wa futixa maa qablaha aliftaas waxa ka horeeyana waa la kor dhigaa mutlaqan yacni kordhigiisa u dhaafi haw ka wada ee kordhig cusbadda la saari maayo ma fahamteen awel sooma kordhignayn kordhiga faraawa qaadu ka wadaa lidalaalati cala alfi lmacduuf naxu almustafawna wاlmustafayna wlaclawna wlaclayna aclawna waa jamcu aclaa isim maqsuura soo maaha waaw iyo nuun xagga dambe ka raacay kadibna alifta iska xadaf alaclawna xaalatu rafcu joogaa xaalatu nasbaha xaalatu jarkana alaclaa buu ahaa xagga dambe ya iyo nuun ka raacay ya iyo nuun marka xagga dambe ka raacay aliftan waa go-e waxaa kuu soo hara alaclayna jamcu lmu'anahi saalim jamca dhedig ee badbaaday jamcu lmudakaru saalim baa ka soo baxnay huwa jamcu lmu'anahu saalimaa ay aladii waa midka dalla ku tusiya waa isimka ku tusiya maadaas todoba isim bay ku dhacee huwa jamcu lmu'anahu saalim maa dalla waa isimka ku tusiya calaa akthara min ithnayni wuxuu ku tusiyaa laba wax ka badan min ithnayni maa fiican mase min ithnatayni aa fiican ithnatayn yaa ku fiicneed huwa maa dalla calaa akthara min ithnatayn wuxuu ku tusiyaa laba dhedig wax ka badan biziyaadati alifin wa taa ayadoo alif iyo ta lagu kordhinaa ka muslimaatin oo kale jamcu muanasu saalim waa isim isimkaa muxuu faa'iideeyaa muxuu ku tusaa wuxuu ku tusaa labo wax ka badan oo dhedig ah sida qaalibka ah dhedig inay noqdaan shardi maaha laakin waa sida qaalibka saas daraaddeed jamcu lmuanasu saalimaa la iska idlaaqaa dadka qaarkoodna waxay yidhaahdaan maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayni sababto a waxay leeyiin waxyaaba aan jamc ahaynaa ku jira si kastaba ha ahaatee waa inuu ku tusiyo laba wax ka badan yacni waa inuu ku tusiyo saddex iyo kasii badan wuxuuna kugu tusiyaa alifyata xagga dambe ka raacday oo dheeraad ah alifyatadaas inay dheeraad tahayna wuxuu kugu tusiyey xaggee biziyaadati alifin wa taa alif iyo ta labaduba dheeraad ah mid kamid hadduu dheeraad noqon waayo jamcumaan saali ma aha haddaba labadooduba inay dheeraad noqdaan mufradka jamcu lmuanasu saalim laga dhisaa hadduu ta watay markiisii hore sida muslimatun oo kale ta'daas waa in la jaro muslimatun sow ta uma dambaydo taawtaaniidkaas waa la xadfaa kadibna alif iyo ta dheeraad ayaa xagga dambe la dhigaa waxaa leedahay muslimaatun haddaba ta'dan oo jamca ku jirtay ta'dii mufradka ku jirtay ma aha mufradka ku jirtay waa la xadfay kadibna alif iyo ta dheeraada ayaa xagga dambe la keenay ka muslimaatin fain kaana mufradan maqsuuran hadduu yahay mufrad maqsuura aw manquusan ama manquus hadduu yahay sanacta bihi asaga waxaad ku samaynay kamaa sanacta fi tahniyati wixii tahniyada ah ku sameyday wuxuu leeyahay isimkan jamcu lmuanasu saalimaa ka dhise hadduu maqsuur yahay ama manquus yahay maqsuurka wixii taniyada ah ku samaysay ba asagana ku samayn hadduu manquus yahana wixii taniyada ah ku fashay ba asaga ku fale maqsuurka maxaan soo niri markii taniyada aan ka hadlaynay hadduu yahay alifku afaraad iyo ka badan yaa loo rogaa soo maynaan dhihin kana waa sidii oo kale xubla xublayaat baa leedahay xubla xublayaat haddii laakiin uu noqdo xarafka saddexaad maxaan dhaanay asalkiisii waa in loo celiyo soo ma ahayn asalkiisiaa loo celina waa sidii taniyadii oo kale hadduu manquus noqdo maxaan dhaanay ya-diisi waa in loo soo celiyo soo ma ahayn kana waa sidoo kale marka aad jamcina waa inaad ya-diisi usoo celido sawaaan bisawaa fataquulu fi lmaqsuuri waxaa leedahay xublayaatun ilaa xublaa buu ahaa aliftan raabica sooma noqonin ya-dii u celi xublayaatun wa mustafayaatun oo ah jamcu mustafaatin xublana waa xublayaatna waa jamcu xubla mustafayaatna waa jamcu mustafaa mustafaatin oo ta wadataya yani gabar la doortay la xushay wa fatayaatin oo ah jamcu fataatin aliftii maqsuurku maxay noqotay haalida sooma noqonin asalkeedii u celi oo ya-da ahayd fatayaatin fatawaatin ha dhihin ilan asalkeedu waaw ma ahayne wa casawaatin aliftan maxay noqotay haalitha asalkeedii waawda ahayd baa loo celiyay casawaat jamcu casan waa raxayaat oo ah jamcu raxan asalkeedii baa loo celiyay markaa raxayaat iyo fatayaat waa isku mid wa taquulu fi lmanquusi manquuska waxaa leedahay qaadiyaatun wa raamiyaatun baa leedahay qaadiyaat waa gabdho wax kala saara oo qaaliyaal ah jamcu qaadiyatin qaadiyaatun asalkeedii soo looma celinin yani waxaa la jeedaa wixii laga xadfay qaadi ya-deedii soo looma soo celinin saasaa yeeleen qaadiyaatun waa jamcu qaadiyatin waa raamiyaatun oo ah jamcu raamiyatin ya-deedii waa loo soo celi markaa saaciyaatun daaciyaatun wahaakada uma in kaana almufradu hulaaثiya mushtaqan saakina alcayni wajaba baqaau sukuuniha naxwu dakmat wa dakmaat isimka mufradka ah ee hulaaثiga ah ee la rabo jamcu lmuanahu saalim in laga dhigo hadduu yahay hulaaثi isimka mufradka ah ee la rabo jamcu lmuanahu saalim in laga dhiso hadduu hulaahi yahay hulaahigaas ama ta ha wato ama yuusan wadan ha kala qaadin inuu ta wato inuusan ta wadan ha kala qaadin labuu marka u qaybsamaa isimkaas mufradka ee hulaahiga ah labuu qaybsamaa inuu yahay isim caadi ah oo jaamid ah iyo inuu sifo yahay labadaasaa loo kala qaadaa ima an yakuuna sifatan wa ima an yakuuna sman iyo inuu isim yahay isim iyo sifo waa la kala qaada ogaadayaa isim iyo sifo waa kala duwan yihiin labadaasuu marka u qaybsama hadduu sifo noqdo sidiisa ayaad faraha uga qaadee markaad jamcina waxba ka bedeli maydid faraha ka qaade isimka mufradka ee hulaahiga ah ee sifada ah ee saakinul caynka ah wajaba baqaau sukuuniha sukuunka oo caynta sukuuniha wuxuu la jeeda sukuun alcayn caynta sukuunkeeda waa inuu baaqi noqdo naxwu dakmatin oo kale dakma waa is waa isim oo hulaahi ah ta una wataa laakiin waa sifo waxaa leedaha haadihi imra'atun dakma haweeney magaceeda dakmo la dhaho ma jiro dakma yacni cayilan oo buuran marka la rabo in la jamciyo isimkan hulaahiga ah oo mufradka ah xarakada caynta u wataa maxay tahay dakmatun soo ma reebna markaad jamcinayana jamcaas waa in cayntiisu ay reebnaato waa inaad tidhaahdo dakmaatun dakhamaatun hadhina xarakayn xarakada ka dhaaf sukuunka mufradka waa in laga helo jamcana mufradka sida cayntiisu hakin ay u tahay jamcana waa in cayntiisu hakin ay u ahaato imra'atun dakma nisaaun dakmaatun waa in saas la dhaho uma in kaana lmufradu mufradku hadduu yahay hulaahiyan hulaahi mushtaqan oo sifa ah yani isim aan ahayn saakin alcayn cayntiisu reeban tahay wajaba baqaau sukuuniha ay sukuun alcayn caynta sukuunkeedu waa inuu baaqi ahaado naxwu dakmatun wa dakmaat wain lam yakun mushtaqan laakiin hadduusan mushtaq ahayn oo hadduusan mushtaq ahayn muxuu ka wadaa isim hadduu noqdo xurikat caynuhu cayntiisa waa la xarakaynaa naxwu dacdun wa dacdaat wa shacratun wa shacaraat hadduu marka isim noqdo sida dacdun oo kale soo haweeney magaceeda ma aha waa isim calam ah waa hulaathi waa saakinulcayn laakiin maanta ta ma wato la soco maa fi mushkila inuu ta wato inuu san wado waa isku mid marka aad rabto inaad jamcido waxaa kala fiirinee fa-da xarakada ay wadato fa-du hadday kor dhigan tahay xarakada caynta waa inaad fa-da raacido waddo kalena kuuma furna haddii laakiin ay fa-du kor ay hoos dhigan tahay ama ay godan tahay dhowr wajiya kuu bannaan haddaba waxaan kala qaadaynaa waa isimka la socoyaa hadduu sifo yahay maxaan dhaanay sida mufradkiisu yahay waa inuu jamciisa noqdo waddo kale lama jiro soo maaha hadduu isim noqdo marka isimkaas waxaa u kala qaada inay faadiisu maftuuxa ay tahay oo gaar ah iyo inay madmuumo ay tahay iyo inay maksuuro ay tahay oo iyaguna isku baab ah haddii faadu maftuuxa ay tahay cinda aljamci cayntana waa inaa maftuuxa ka dhigto waddo kalena ma furna dacdun hadda caynteedu sooma godna laakiin faadeedu maxay xarakaysan tahay faadu maxay xarakaysan tahay oo daalka ah cinda aljamci caynta oo mufradka saakinka ku ahayd jamca waa inaa fadxido yacni waa inaa raacsiido itbaac allah marka maxaan leenahay dacdun haddaan jamcinayna maxaan leenahay dacadaad dacdaad ma ahayaa daca itbaac dacadaad waddo kalena ma furna intaa ma la fahmay waa meesha uu ku leeyahay wain lam wain lam yakun mushtaqan xurikat caynuhu cayntiisa waa la xarakaynaa yacni jamaca mufradka laakiin ma xarakaysneed mufradka soo saakina ma ahayn cinda aljamci waa in caynta la xarakayn waa see loo xarakayna haddii faadu ay fadxisneed cayntana waa la fadxinaa dacadaad bas maxaa kuu saaray hadduu hoos dhigan yahay ama hadduu godan yahay yacni haddii faadu ay hoos dhigan tahay ama hadday godan tahay waxaa kuu furan markaas inaad raacsiido hindun oo kale haadu hadda maxay maxay shaqlan tahay sooma hoos dhigna markaa jamcine inaad nuunta ayadana raacsido aada hoos dhigto waa kuu furan tahay oo aad tidhaahdo hinidaat waa itbaaciya waa raacsiiday sida dacdu madacdaat aanu dhehaynay hinidaat waxaa kaloo kuu furan inaad nuunta reebto oo aad tidhaahdo hindaatun waa kuu furan tahay ayadana waxaa kaloo kuu furan inaad kor dhigto oo tidhaahdo hinadaatun meeqa weyji hadduu madmuumo yahana waa sidoo kale sida gabar busratun la dhaho magaceeda busra waa gabar magaceed markaa rabto inaad jamcido busuraat bilitbaac waxaa kaloo kuu furan inaad kor dhigto busaraat bilfatxi waxaa kaloo kuu furan inaad reebto oo aad tidhaahdo busraatun meeqa weji saddex saddexdaas weji goormay ku bannaan yihiin haddii faadu ay kasrisan tahay ama ay godan tahay saddexda wejina maxay yihiin itbaaca oo laga wado caynta inaad shaqasho shaqalka faada saaran ama hadduu hoos god yahay ama hadduu god yahay kow soo maaha inaad reebto iyo inaad fadxiso laakiin haddii faadu ay fadxisan tahay falaysa fiihi ila alitbaac naxu dacdun wa dacadaat wa shacratun wa shacaraat laakiin wuu iska soo gaabaya isagu wallahu aclam markaas ka joogo